madaxweynaha dalka venezuela hugo shavez ayaa isniintan maanta dib ugu noqday dalkiisa kadib markii laba bilood uu daaweyn ugu maqnaa dalka cuba madaxweynaha ayaa lagu daaweyn doonaa dalkaasi iyadoo laga daaweynayo cudurka kansarka soo noqoshada master shavez ayaa lagu baahiyey barta twitterka ee internetka uu ku leeyahay madaxweynuhu iyadoo lagu soo saaray in daaweyntu ay halkaasi uga sii socon doonto maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan baaruud loogu damaashaadaya soo noqoshadiisa ayaa lagu arkayey xaafado ka mida magaalada karakas ee xarunta dalkaasi wasiirada xukuumaddiisa ayaa aad u faraxsanaa iyada oo midkoodu ku heesayey waa uu soo noqday waa uu soo noqday dhacdadaas farxadda wasiirada ayaa telefishinka si toosa looga daawanayey fariimaha lagu soo qoray barta twitterka ee madaxweyne shaafez ayaa waxaa ka mid ahaa mar kale ayaan dhulkayaga nimid ilaahayow adaa mahadle farriintani waxay ahayd tii ugu horraysay ee barta master shaafez lagu arko ilaa iyo kowdii bishii nofembar ee sannadkiina dhaafay farriin kale ayaa qoraysay ilaahay baan ku xidhnahay waxaan ku kalsoonahay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka waxay farriintu intaasi raacisay mar walba guulna hor taalla waannu noolaanaynaa waananu guulaysanaynaa wasiirada xukuumaddiisa ayaa horey u sheegay in master shaafez uu doonayay inuu dalka ku soo noqdo mar alla marka uu socdaal awood u helo haddana soo noqoshadiisa dalku waxay muujinaysaa in xaaladdiisa caafimaad ay ka soo raysay ugu yaraan in uu ugu dulqaadan karo duulimaad qaadanaya dhowr saacadood madaxweyne ku-xigeenka dalka nicolas maduro ayaa telefishinka ka sheegay in madaxweyne shaafez uu dalka soo gaadhay labadiiyo barhkii saqdi dhexe kadib islamarkaasna loo qaaday cisbitaalka militariga ee carlos arvero oo magaalada karakas ku yaalla halkaas oo ay dawada uga sii socon doonto shaafez ayaa daweyntiisa dalka kuuba uga mahad celiyey fidel iyo raul castro oo ah madaxweynihii hore ee dalka iyo ka hadda xilka haya waxaa kale oo shaafes dadka dalkiisa uga mahad celiyey waxa ugu yeedhay jacaylka badan soo noqoshada madaxweyne shaafes ayaa timid saddex maalmood kadib markii lasoo bandhigay sawirradii ugu horreeyey ee madaxweynaha ee la arko in ka badan laba bilood sawiradaas oo lagu arkayay isagoo muusoonaya laba gabdhood oo uu dhalayna ay la joogaan madaxweynahan oo konton iyo siddeed jir ayaan dadka la hadlin ilaa markii uu dalka kuuba u baxay bishii diseembar tobankeedii waxaa maalintii xigtay ee koob iyo tobankii bishii diseembar uu maray qalliinkii afraad ee la xidhiidhay cudurka kansarka ka hor socdaalkiisii ugu dambeeyey ee dalka kuuba waxaa bishii oktoobar xilka loo doortay lix sannadood oo kale caleemasaarkiisa ayaa loo qorsheeyey tobankii bishii janawari ayna dhaaftay hase yeeshee waxaa sharcidejiyayaasha dalku ay caleemasaarka dib u dhigeen ilaa muddo aan la sheegin sababo la xidhiidha caafimaadkiisa dartood xaaladaas oo ay dowladdu ku tilmaantay mid nugul mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi